dhallinyaro soomaaliya oo dib looga celiyey dalkan maraykanka iyagoo loo haysto eedo kala duwan ayaa gaaray magaalada muqdisho haddaba dib u celinta dhallinyaradan iyo hannaanka ammaanka ee garoonka dayuuradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad
halkani waa garoonka diyuuradaha muqdisho waxaana laga soo dejiyey dhallinyaro tiro ahaan gaaraysa toban lagana soo tarxiilay dalkaasi maraykanka kadib markii laamaha amniga ee dowladda maraykanka ay ku eedeeyeen in ay galeen dembiyo kala duwan sida ku cad qoraal ay soo gudbiyeen laamahaasi una soo gudbiyeen laanta socdaalka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhallinyaradani oo ilaa hadda ay gacanta ay ku hayaan dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan laanta nabad sugidda ayaa waxaa ku socda baaritaano kala duwan sida saraakiisha amniga ay u xaqiijiyeen idaacadda v o e-da qaar ka mid a dhallinyarada oon isku daynay in aan la xiriirno ayaa ka gaabsaday inay xilligana hadlaan maadaama ay weli gacanta dowladda ay ku jiraan jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud waa taliyaha hoggaanka socdaalka ee dowladda federaalka ee soomaaliya wuxuuna sheegay in dhallinyaradani ay soo gudbiyeen dowladda maraykanka lana soo gaarsiiyey magaalada muqdisho sabab ay dib ugu celiyaanna aysan jirin xilligan maadaama ay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed dadka hadda xabaale aad sheegaysiin dad maraykana sagaal qof toban qof oo shalay maraykan laga soo tarxiilo waayo haddii annaga tarxiil qof soomaaliya ee sharciga waa u diidnay maxkamadaheenna waxay xukumeen inaan sharci la sii karinin ee dalkii maanta dowladaan nahay kumeelgaar maahay ma diidi karno qofkan hadduu la xaqiijino soomaaliya yahay dadkaa tobankaa waa la keenay dembiye kala duwana ayaa maraykan kusoo dacweeyey halkan annaga waa la fariisanay waxaan raadinaynay qof aan soomaali ahayn laga dhexelo qof aan soomaaliya lagama dhexeelin kulli soomaali noqdeen kulli dadla yaqaanay noqdeen kulli dadkoodiyaaba halkaan ugu yimid qaar dadkoodiyaaba ducaysanaya ilaahay cunugayga ii soo celshay marka aniga ma garan karno wax oo hadda oo dacwo ogooniya maxay ku doodayaan in dib loo celiyaa adiga haddii aniga waxaan soomaan ku celi kara ma garan karo ninka inuu soomaaliya haddaan mar xaqiijinay ee waalidkiisa halkaa yimaadeen ana siaan ku dhaha siaan ku celi karna siaan ku celi kara malaha maya anaga dalkeena waa sumasiida anaga waxaan dhahnay magaalada wadanka waa joogir wadanka amerikaas qof walba wixii wixii wadanka looga soo saaray halkaasay ku qoran yihiin malay kuley aniga definitive maxkamadeenu waxay soo goyeen dalkan inaan sharci la siinayn dalkeedna ma joogi karaan waana dad soomaaliya marka anaga soomaan ku diidi karna male ayagay u furan tahay inay dalkoodii joogaan inay dacwadaan abukaatadalin abukaatashada u sheegaan inaa haddii gardaraa lagu soo waday sidoo kale jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud taliyaha hoggaanka socdaalka ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa kaloo ka warbixiyey garoonka iyo isbeddelka xilligani ka muuqda maadaama uu sheegay in garoonka lagu soo kordhiyey qalab casri ah oo sida garoomada caalamiga ah oo u shaqaynayo xilligan aeroboortka marka hadday ahaaleen soo gelitaanka iyo hadday ahaaleen bixitaanka alaab waxaa la yidhi qalab oo digitaala oo casri ah qof kasta dalka soo dego soo galo wuxuu marayaa buudadkaas fariyaa laga qaadaa sawirkiyaa laga qaadayaa maxaa la yidhahdaa wuxuu gelayaa foonkiisiiba oo buuxsadaa meesha gelaayo isla markiina waxay u gudbinayaan bixitaanka si hadduu qofkaas markuu dhafay xagee ka soo gashay iyo xagee ka timid isaan loo dhihin dan database ku xiran waayo bixitaanka iyo gelitaanka intaba sidoo kale meesha bixitaanka intuu kale la dhigay qofkaas oo maanta soo galay jornasey ee baxay jornadiyesh bish isla bisha dambe kani wuxuu u gudbinaya jornasey soo gala kaasna dhi wuxuu soo dirayaa inuu ninkaasi baxay dan ka saddexaad wuxuu qorayaa in qofkaasi soo galay waqtigaas waqtigaasna baxay dan waa waxa casriga adduunka looga shaqaysta ka mid tahay dan waxaad moodaa horkac dheeraada ayaa laga sameeyey qalabkiina waa la dhigay amba haddii boorso dhex mari laheyd iyo haddii qofka jikas lagu baari lahay wax aan baarnayn diyaaradda ma raacayaan garoonka diyuuradaha muqdisho ayaa xilligani waxaa ka howlgalaa shirikaad kala duwan oo qaabilsan dhinaca duulimaadyada waxaana maalin kasta ka soo degaa diyuuradahooda rakaab ka imaanaya dalal kala duwan iyo waddanka gudihiisa intaba qaar ka mida rakaabka ka soo degay garoonka diyuuradaha muqdisho ayaan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan garoonka xilligani iyo isbeddelka ka muuqda walaal magaca ibrahim xiiri ibrahim garoonka ka soo degtay maxaa isbeddela garoonka aadan cadde international airport kaaga muuqda maanta waay wax weynaa isbedelay ani markaan baxay sidaan maahayn xataa waxaan ku ogaayoo kale basas la-aan eed meesha aheyd maanta waxaa basas iyo wax isbedel badan iyo dadka waa la qaada waa la lugay jiraa waa la- marka maanta aad iyo aad u- macnaha isbedel aan ka dareemaynaa marka xaggee ka timid oo mu- oo ku maqnayd aniga waxaan ka imaada dubay dubai aywa marka garoonkan hadda aad timid een, isbeddelka aad hadda la kulantay een, maxaa is leedahay waddankii oo dhan wax way iska bedeleen la aad iyo aadan macnaha waddanka isbedel weynaa ka muuqdo aad iyo aadan ugu faraxsanaa aniga aniga ahaan maxamed garoonka adiga dadka ka shaqeeya ayaa ka mid tahay oo tagaasida dadka yimaada rakaabka marka ka waran garoonka hawshiisa sidee u socotaa is leedahay iyo dadka imaanaya maxaa isbedela garoonka hadda waa xoogaa waxa aad bay isku bedeleen dadka imaanaya aad bay u fara badan yihiin weli yaan dhaweytaa ka darneed oo yaan dhaweyto waa- waa- si aan u kala qaadnaan garan weyne yaan dhaweyto iminkaas laakiin waxaan maleysa hadda waxaa in hadda aan soo u badan dadka xujayda hadda u badan waqtigan lagu jiro laakiin dad dadkan soo dhegaya waa wax hadda sidii hore way dhaantaayoo dadka caadi hal mar soo wada baxayaanoo shaqada waa kala socotaa wax dhibaataa midna ma jiraan hal boorsoo dhumaysa ama qof dad qof la isku dhegayana midna ma laha waa nabad marka casri waaye leedahay garoonku oo isbedela ku dhacay haa si wanaagsan si wanaagsan sidii hore ma ahaanba markii horeba halkan ma soo dhaafi karinba oo dhib baa yaalle inta hadda sooma hadda waa raaxo qof walba waxay ku soo degaysaa ayadoo xur ah soo degaysaa ayadoo xurana ka baxaysaa waana intaa uu keliya erboor gudihiisa inkastoo laamaha socdaalka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ee ka howlgala garoonka diyuuradaha muqdisho ay tilmaamayaan in uu yahay garoonku mid laysku hadlayn karo haddana garoonka waxaa gacanta ku haya shirikaad ajaaniib ah oo inta badanna maamula garoonka howlaha ka socda axmed xasan colaad v o a